guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ee soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxa ay kaga dhawaaqeen jadwalka doorashada madaxweynaha oo ay sheegeen in sideeda februari ee sanadkan ay dhici doonto go-aankaasi ka hor waxay guddiga guddoomiye u doorteen xildhibaan cabdiraxmaan ducaale bayle wariyaheena sahre cabdi axmed ayaa goordhow khadka teleefonka ee muqdisho waxa ay ku wareysatay doctor bayle oo ay wax ka weydiisay go-aanada maanta soo baxay shaqooyin badan badan badan oo intaasoo bilood soo socday baa ay tani tahay tallaabadii ugu dambeysay bay tahay waxaad la socotaa in lasoo doortay baarlamaanka ay wakti dheer qaadatay guddoomiyeyaasha in lasoo doortay ay wakti qaadatay tanina taasiba taasunbay daba socotaa shalay baarlamaanku waxay waxay soo magacaabeen guddi dooran ka shaqeynaysa doorashada madaxweynaha maanta markaa waan aroorti aroornimadiis dooranay dabeetana markiiba waxaan u fadhiisanay tallaabooyinkii la qaadi lahaa si doorashadii loo jadwal jadwalkeedi loo sameeyo jadwalkeedii baan samaynay marka markaan dhinac walba ka egnay xisaab xisaabinay waxyaalaha loo baahan yahay inay qabsamaan berri aroorta sagaalka marka laga bilaabo ilaa ilaa doorashada laga gaadhayo waxaan isla garanay annagoo dhinac walba la sheekaysanay oo ciddii loo baahan yahayba la hadalay oo wax ka soo qaadanay doorashooyinkii kan kuwa ka horreeyey laba laba kun iyo laba iyo tobankii waxaan isla garanay in bishii sideedeeda oo imika ilaa labayo toban maalmood dabadeed ah labayo toban saddexiyo toban meelaha dabadeeda in doorashada la qaban karo ayaan isla garanay saasaanan ku wadayna haddii alla idhaha waa gartay marka ilaa iyo hadda diiwaangelintii wax aad samayseen ma jirtaa musharaxiinta maya maanaan samayn musharaxiinta diiwaangelintoodu eel ilaahay hadduu yidhaha waxa ka bilaabmi berri oo khamiisa sagaalka aroornimo ay ka bilaabmi annagu jimcaha waan joognaa hadday musharaxiintu yimaadaana way way isdiiwaangelin laakiin sabtida iyo axadda afartaa maalmoodba diyaar baan unahay inaan qabano inaan diiwaan gelino inaan waraaqaa ka qabano inaan eegno inay waraaquhu dhan yihiin waxaan is leenahay waxa weeyaan markaan eegnay numberka aan u malaynayna inay isdiiwaangelin doonaan inay inay ku filan tahay afartaa maalmood baan isla garanay marka berita aroorta sagaalka aroornimo ayay ka bilaabmi doonta haddii ala idhaha maalinta axadda shanta galabnimona way ku way ku ku dhammaani marka shanta galabnimo markay gaadho ayaanu idiisu sheegi doonaa amaanu dadka soomaaliyadu sheegi doonaa inta qof ee is isdiiwaangelisay waa garta bal waxaad iga warantaa marka ma waxaa jira shuruudo aad ku xiraysaan qofka inuu isu diiwaangeliyo inuu madaxweynenimo u tartamo shuruudaha shuruudaha waxa weeye caadi oo xeer hoosaadyada ku yaala muxuu haynaan baarlamaanka da-da qofka inuu inuu lacagiyo wixii soo bixiyey inuu waraaqo loo baahan yahay saxeixo oo anshaxa ku saabsan waxyaalaha caynkaas oo aan aada usii ridnayn inuu somali yahay of course waxyaalahaas oo laga wada dherigsan yahay ba ayaa ayaa ma garanaysaa ee shuruudu tahay waxaan anagu maanta samaynay maha waa waxeerooseedo aada iyo aada u qeexeen oo la heli karo waayahay waxaa jirta in hortiin guddiga lacagta ay qaadi doonaan ama doorashada lacagta musharaxa uu bixinayo hadba qoloba ee qeyb sheegaysa qaar labaatan kun ay sheegaan qaar soddon kun ay sheegayeen ma jirtaa lacag u go-an oo aada noo sheegi karto oo qofka musharaxa markuu isdiiwaangeliya laga qaadayo lacagta dee cidima sheeg sheegi karta waa baarlamaanka ansixiyey waxaan u malaynayaa bishiina dhaaftay ahayd aakhirkeedii ayaa la ansixiyey lacagaha laga qaadayo inay soddon ku tahay baan umalaynaya ma hubo lakiin waan xaqiijin waxaan filayaa inay soddon ku tahay guddoomiyaha guddoomiyaha labada aqal guddoomiyaasha labada aqal waxaa shan iyo toban guddoomiye ku-xigeenadu waxaa toban waxaan u malaynaya haddaanan khaldanayn inay iyagu soddon kun ahaayeen baan u malaynaya waa gartay doorashada dhowr jeer ayay dib dhacday oo wakhtiyo fara badan ayaa ilaa iyo sanadkii hore dhammaadkiisa bish sideedaad ayaa wakhtiya hadba lasoo qabanaya lolahaa doorashaa dhici doonto dadku ay aada uga dhirsugaayeen marka hadda maanta xilligii kama dambeyska ayaad sheegteen oo bishii sideedeeda ah februaayo hadduu ilaah idmo bal waxaad iga warantaa marka xilligaasi si rasmiya ma laga yaabaa inaad wakhtigaad qabsateen ay ku timaado mase hadhowdii waxaa waxaa dhici karta in cilado farsameeyo wakhti inaad dib sii dhigdhigan kartaan
orta waxaan ka hadlaynaa de waa mustaqbal baan ka hadlaynaa mustaqbalkana ilaahay waa og in wixii suuragelaya laakiin waxa anagu aan waxaa la qiyaasi karo markaan qiyaasnayn wax walba dhinac walba ka eegnay bishii sideedeeda doorasha la geli haddii ilaahay idhaa oo aan wax kaloo weyn oo magaranaysaa aynaa waxba ka qaban karin haddaanay dhicin bishii sideedeeda dabeeqadeeda maalinta waxaan leynay madaxweyne cusub haddii la waa gartay marka maadaama musharaxiin kala duwan oo qeybo dowladda ay ka baxsan yihiin ay musharaxiinta ka mid yihiin madaxdii dowladda ay musharaxiinta qeyb ka yihiin adinkii waxaa tihiin xildhibaano dowladdii ee dhankeedii laga soo doortay oo maaragtay haddana golayaashii labada aqal ay ku jira soomaaliya sidee baad uga madax bannaan tihiin in maaragtay dhinacna aad u xaglen kartaan amaba dhinacna laydinku xaglen karo anagu dawladda mayihin dadkii shacabka soo doortay baa nahay ka soo qaadina shacabkeena inagu shacabkii iyagu footiin lahaa ee madaxweynaha footiin lahaa waxaan dooranay in inaga systemkeenu noqdo parliamentarian marka dawlad mayihin anagu shacabkii baan nahay waxaan dooranaynaa anagoo matalayna shacabka soomaaliyeed madaxweyne marka shaqay iskuma lihin dawladda
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan ducaale bayle guddoomiyaha hadda la doortay waa xildhibaan cabdiraxmaan ducaale bayle wuxuu khadka teleefonka ugu warramayey sahre cabdi axmed oo washington joogta